magaalada cadaado ayaa lagu qabtay munaasabadan oo ay ku qalinjibinayeen lixdan arday oo ka baxay macadka umha kuwaasi oo bartay culumta sharciga iyo carabiga munaasabadda waxaa ka qayb galay maamulka macadka waxgarad xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka galmudug sheekh cabdulaahi nuur xaashi oo ah maamulaha macadka umha iyo xaaji dayib sheekh cabdulaahi oo ah aas-aasaha macadkan ayaa ka warbixiyey qaabka uu macadka u shaqeeyo iyo sida ay u abaalmarin doonaan ardayda qalinjibisay kuwaasi oo kaalimaha horegalay markasku walaalayaal wuxuu leeyahay qaybo dhowr ah waxaa lagu bartaa culumta shareecada habeen iyo maalin waxaa yowmiyan ugu yaraan ka baxa wax ku dhow labaatan iyo shan cashar ama shan iyo labaatan duruus baa yowmiyan ka baxda maadigu kama marna sida aada garanaysaan juqraafiga iyo taariikhda iyo soomaaliga iyo xisaabta iyo ingilishka waa lagu dhigaa dhammaantood laakiin macadku waa macad sharci ah oo culumta diiniga xoogga saara meesha waxaa ka muuqda ama ardada idin hor fadhisaa waxay matalayaan laba dufcadood dufcadii shanaad iyo dufcadii lixaad ee markaska ayaan maanta xafladeeda qabanaynaa waxaan isla afgarannay ardayga koowaad ee sanadkan qaadi doona xifdinta qur-aanka kariinka soddonka juus baabuurka uu ku soco doono inuu markasku bixinayo insha allah markaskaa bixinaya ninka labaad oo soo gaara oo isaguna ninkaasi ninka ku xiga ah ayadana markaskaa bixinaya insha allah madaxweynaha dushiisa waa ka qaadaynaa saari mayno markaan insha allah saddexaad iyo afaraad iyo ashanaad wixii kaloo marka loo diyaariyay insha allahu tacaalaa dadka kala qaadi doona marka sidaasay noo ahaanaysaa aan isku soo ducayno
xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey maamulka macadka iyagoo ardayda kula dardaarmay inay wixii ay barteen bulshada ay uga faa'iideeyaan
aad ayaan ugu faraxsannahay inaan idinkala soo qayb galno marka koowaad waxaan leenahay ardada hambalyo hambalyo waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxaad soo barateen wax la barto wixii ugu qeyrka badnaa oo addiinka islaamka asagaas ayaa la rabaa inaad kaga qayb qaadataan sidii ummadda wax looga bedeli lahaa heerkiina tacliimeed iyo heerkiina aqooneed guud ahaan ayaa waxaa la rabaa inaad ummadda u horseedaan isbeddel inay la yimaadaan oo isbeddel ah ku samaysaan adduunkuna aad sabab u noqotaan waalideynta marka waxaan leeyahay waxa aad u dhigaalinaysaan oo aad doonaysaan in lainka dhaxlo waxba ma inii tarayaane dadkiina aada waalidka u tihiin waxbarashadooda ku dadaala waxbaha u dhiginnina ku maalgeliya intaad nooshihiin dhallinyaradu waxay u baahan yihiin in culumta diinta islaamka la baro inta ay yaryihiin arrintaasu waxay anfacaysaa qofka waxay tahay toosin waxay u tahay adduun iyo aakhiro inta uu nool yahaana waxay u tahay qofka toosin laakiin waxaa laga yaabaa in dad badan ay iska fuudaystaan oo maadiga aada xoogga loo saaro maadigu waxa waaye waa kab laakiin waxaa la rabaa qof kastaba qofkii beeca gelaya waxaa laga rabaa fa calayhi bilcilmi cilmiga laga hadlaya waa cilmiga shareecada islaamka macadka uma ayaa horey waxaa uga qalinjibiyey arday badan iyadoo uu door ka qaadanayo horumarinta waxbarashada ardayda magaalada cadaado